bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku haseysan tahay afar iyo labaatanka bisha setembar sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan toddoba-iyo labaatan sano markii ugu horreysay habeennimadii xalay ahaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho soo caga dhigatay diyaarad sidee dad rakaab ah oo laga keenay dalka sacuudi carabiya kuwaas oo ka mid ahaa dadkii xujayda ahaa ee soo gudanayay waajibkii rabbi subxaanahu watacaala uu dul yeedhay addoommadiisa waxaana xalay ay u aheeday muqdisho habeen ka duwan habeenadii soo maray ee mugdiga ahaa waxaa garoonka soo caga dhigatay diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda jubba airways sideedii iyo qadar soddon daqiiqa ah waxaana garoonka buux dhaafiyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda mas-uuliyiin kala duwan iyo bulshada qaybaheeda kale waxaa mar qura ah soo gaaray garoonka diyaaradda markay soo caga dhigatay kadibna waxaa garoonka laga dheehanayay farxad iyo sidoo kale damaashaad hareeyey bulshadii timid iyo sidoo kale kuwii soo dhoweynayay oo ahaa inta badan ehelada qaraabada la ah dadka soo degayay ee garoonka soo gaarayay bannaanka garoonka ayaa ahaa mid camiran iyadoona diyaaradda jubba airways ay markii dambena dib ugu laabatay dalka jabuuti balse duuriyaha diyaaradda axmed maxamed ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey sida ay u arkaan garoonkan iyo waxa uu yahay iyo inta kilomitir ay kasoo arkeen ranweyga garoonka waxa uuna sheegay inuu yahay garoon haatan u samaysan qaab casri ah balse inta dhimanna ay ka filayaan dowladda inay dhammaystirto asigoona ku ammaanay waxqabadka dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda soomaaliya maxamed cabdulaahi cumaar ayaa dhinaciisa sheegay inay tahay middan dadaal badan oo ay soo bixisay xukuumadda soomaaliya waxa uuna ballan qaaday in lasii kordhi doono dadaalada la doonayo in casri looga dhigo garoonka oo haatan ka soo kabanaya dhibaatooyinkii soo gaaray ka hor toddobaiyo labaatan sano burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya tan iyo xilligaasina ma jirin diyaarad soo caga dhigatay magaalada muqdisho xilli habeen ah marka laga soo tago xilliyo kala duwan iyadoona habeennimadii xalay ahaa taariikh gaar ay u laheed gobolka banaadir iyo magaalada caasimadda ah ee muqdishoba
garoonkii aadan hadda international airport waa really waa international caawa adarkeytiin wuxuu furan yahay subaxi six ilaa iyo habeenka tobanka inkastoo laga soo degi karo wakti alla waktigii la rabo laakiin shaqaalaha waxay available yihiin waxay diyaar inoo yihiin oo inoo joogaan airportka ilaa iyo tobanka habeennimo diyaaradda commercialka ayd hadda waad arkeytiin intaa leeg ay soo degtay ayadoo laba boqol oo qof wado ayay soo degtay haddana way ka duuli doontaa airportka marka insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa diyaaradaha kalena inay ku dayan doonaan garoonkana wuu inoo furan yahay pilotka sidaad arkaysin ka maqlayseen waa international standardkii oo dhan waan la kulannay intaana waa kasii hagaajin doonaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shaqaalaha aeroboortka shirkadda fabori immigrationka
kadib markii rakaabka ay dejisay diyaaraddii soo gaartay xalay magaalada muqdisho ee shirkadda jubba airways ayaa dib ugu laabatay magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti halkaasi oo ay si nabadgelyo ah ku gaadhay sarkaal ka tirsan ciidanka ammaanka ee maamulka galmudug ayaa ku eedeeyey dagaalada soo laalaabtay ee waqooyiga magaalada waa gobolkaasi mudug gaar ahaan bariga magaalada gaalkacyo ku eedeeyey maamulka puntland inay hurinayaan kana dambeeyaan waxa uuna sheegay in colaadda ay tahay mid inta badan ka timaada dhinaca puntland waxa uu tilmaamay in dad rayid oo halkaasi ku dhaqan gaadiid lagu weeraray kuwaasoo loo diiday in ay ceel biyahay ka cabaan xataa ay ka biyo cabaan waxa uuna ku eedeeyey inta badan in dhibaatooyin ay hurinayaan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland sida hadalka uu dhigay sarkaalkan kaarshe lagu magacaabo ka tirsan saraakiisha ammaanka waxa uu sidoo kale ka warbixiyey dagaaladii dhacay ee khasaaraha kasoo gaaray dhinacooda
ceelkiina u diideen waqiina u diideen oo gooyada biyo lagu geeyoodayaan meeshaas kuma kale ka dhexin ayaantan waxay cadhaysteen inta saddex bilood oo soo dira afar in lagu laayo way ogyihiin dadkoo dhan way ogyihiin labadii madaxweyne ku xigeen bana sidii ka badbaysay ummadda isku keentay xabadda alabkiinki yidhi waxaad dhagogona daloolaan dabadeecyada ma quseeyaan waa un puntland way ka warqabtaa iyaga geeri ahaan waa deganaa ciidan baa degan annagase waxaa degan dadkii shacabka ahaa oo ceeshii la diiday xataa inay ka cabbaan maya waa ciidan puntland ku adkagsa anugu maaqaan qolyaha marka qaataan ciidanba noola jeeda dad masaakiin oo ayla jooga biyayna lugeyna ma ahan haddaan ciidan geyna dalbeer baa isku dhacaya waa shacabka iyaga iyo galmudug oo naqiina ay diideen oo ka shisheeyeen inay u gudbaan ceeshiina ay diideen waa colaad yani shirkideena weyn sinaca kaloo puntland cidaa iyaga waa u gudbeen colaa iyaga waa u gudbeen meeshaas laakiin maya hase saakii weerar kusoo qaadeen ciidanka baadiyaha meeshaas isku dhacay baadiya xaaqi ka batay awal maalin walba la leynaya ceeshii loo diiyey iyo iyadii baabuur wataa isku dhacay dagaal halkaas ka bilow wallahi waa dhinacaas taanu kama warqabo dhinaca yani baa dhimantay lagama qaadin nimankeedii iyo xoolala joogaa baabuur dad saaran yahay buu xabad kusoo bilaabay iyaguna baabuurkii iska xabadeeyeen annaga baabuur aleenaa wadadaas nima degan wadadaba iyagaa joogay si annagu weerar u qaaday waxaa wax dhici doona ilaaga shaqada laakiin annagu dagaal uma soconno laakiin arka iyaga iyo caqumaha iyaga islaamaha iyaga laleeya waa la qabsanayaan xaqaanu leen ilaahay xaggiisina waajib ka tahay puntlandna waxaan leeyahay weerarka waa iyaga iska daaya diiguma ceel qabtaan
dagaal aada u xoogan ayaa maalintii shalay ka dhacay bariga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo la tilmaamay in ay ku barakaceen tiro dad ah oo ka mid a dadka deegaankaasi kuwaas oo ka boqdin qabay dhibaato kasoo gaarta dirirta udhexaysa laba maleeshiya beeleed oo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug kuwaas oo inta badanna ku hardama magaaladaasi halka warkaasi aad ku dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in khilaaf aada u xoogan uu ka dhexaloolsan yahay maamulka puntland madaxdii waa maamulka galmudug madaxdiisa sare waxaana wararku ay tilmaamayaan in xaruntii baarlamaanka ah uu ku shaqaynaya maamulkaasi ay isku gadaameen ciidamo nabad sugidda kuwaasoo la tilmaamay inuu amar siiyey madaxweynaha maamulka galmudugga wararku waxay intaasi ku darayaan in magaalada haatan ay tahay magaalo si aada looga hadalhayo khilaafka soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta ka oo salka ku haya arrinta ku aadan mowqifkii dowladda soomaaliya ay ka qaadatay arrimaha khaliijka iyadoona maamulkaasi war qoraal oo dhowaan ka soo baxay madaxweynaha xafiiskiisa lagu sheegay in la taageersan yahay go-aanka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyadoo dowladda soomaaliyana go-aan ay kasoo saartay arrintaasi ka oo ay ku leedahay in ay mas-uul ay ka tahay dalka sidoo kalena ay xiriir haddii la dhaha tahay midda awoodda u leh inay jarto dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ayaa haatan wada dadaalo ku aadan in la qaboojiyo xiisada ka dhexloosan mas-uuliyiinta ma maamulkaasi ugu sarreysa sida madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka iyadoo xildhibaanada qaarkoodna ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay mid aan laga aamusi karaynin balse waa kuwan qaar ka mid ah oo sheegaya in ay wadaan waanwaan ku aadan sidii xal looga gaari lahaa arrimahaasi
maanta galmudug uma baahna agadaamo abaar baa xaawafistay dhibaatada ka jirta maanta waa waxu qabasho shacabka galmudug waxaan leeyahay tanidinku uma jirto in maalin kasta qayla un ayaa soo yerta la yidhaahdo xabadaha la isu kala dhiibo mudaaraad aad samaysaan ka joog nabad baan maadka noogada dhibna ma haysto abaarta allah naga dhacda ducaysta waa idin ducaynayna waxaan leeyahay deegaanka dhibka ka daaya markaad waxba maadila haydeen hahu marsoodinaa dhibaato innaga oo hawlo badan inoo yaaliin dhibta aan dawladahan maanta inoo jira mid dhexe iyo mid maamul goboleed waxaan ku dhisnay aynu ognahay inaynu isku mashquulno taa waxaan baab nabad uga soo jeedinaynaa in dhammaan loo jeheeyo caqliga suuban iyo xeerarkeenna wada shaqayn iyo midnimo qaran waxaan soo jeedinaynaa khilaafaadyada waayahan ka dhashay hayadaadii dawlada dhexe ee dhexdhexaadnimada iyo maamul goboleed dalka ka jira guud ahaan gaar ahaan dalka maamul goboleed galmudug in dhammaan lagu xaliyo sida uu qaba distoorka qaranku qodobkiisa kontonaad kow iyo kontonaad laba iyo kontonaad saddex iyo kontonaad oo lala akriyay shuruucda dalka iyo xeer hoosaadyada iyo xeerarka maamul goboleedyada oo waafaqsan dastuurka qaranka soomaaliya hadalka wixii loo qaatay waxay ahayd in fadhi lagu wada hadlo xeer lagu wada hadlo ayay federaalk loo qaato oo la is-ixtiraamo oo nin aan keligiis nusa go-aan qaadan marka waxaan leeyahay wixii federaalka aan u qaadanay aan ku laabanno janka dhexin aan ku laabanno federaalka waxaa loo qaatay in markii mushkuladda soomaaliya la yidhi hal meelaha laga maamulaa qolaa go-aan iska goosanaysa xuquuqda ay degmooyinka iyo gobolladu helaan waa yar tahay waxaan qaadanay wax la yidhaah oo aanan ka baarantagin federaal federaalkuna waxa weeye la ixtiraamo hadday wax dhacaan in xeerka looga hadlo in fadhi looga wada hadlo garsoor looga wada hadlo waxaan markaa soo jeedinaynaa hadday tahay dowladda federaalka hadday tahay maamulka hayadihiisa kala duwan maamulka galmudug hayadihiisa kala duwan hadday shacabweynaha tahay in arrintaas laga ilaaliyo wixii iska horkeena iyo wixii burbura iyo wixii khilaafa iyo wixii keeni kara in laga ilaaliyan ugu baaqayna galmudug taas oo ku aadan waxyaabaha dhacayay maalmihii ugu dambeeyey ee kusoo korbay siyaasadda soomaaliya iyo degaanka intaba ujeeddaduna ay tahay in madaxda dalka iyo kuwa degaankooda ay u turaan shacabkooda insha allahu sidaas awgeed shirkanaga sidaas ayuu ku saabsan yahay
dhinaca kalena war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha galmudugga xaaf ayaa waxaa xilka qaadis loogu sameeyey taliyihii ciidanka nabadsugidda maamulkaasi cali cilmi yuusuf ilkacase kaasi oo lagu eedeeyey in amar gudasho la-aan uu la yimid waxaana la faray ciidamada ammaanka inay kasii shaqeeyaan waa nabadsugidde ammaanka magaalada iyo deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyey inta laga soo magacaabayo taliye cusub taliyaha la bedelay ee cilmi ayaa waxa uu horey u bedelay saadaq oo laga dhigay taliyaha ciidanka nabadsugidda gobolka banaadir warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa